waa dhimana kullu shayin haalikun ilaa wajhah shay kastaa waa halaagsama ilaa wejiga ilaah maahane kullu man calayha faan wayabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam shay kastaa waa baaba'ayaan waxaa haraya wejiga ilaah oo karaamada iyo sharafta leh subxaanahu wa tacaala bacdamaa qof kasta uu dhimanayo qof walbow dadaal diyaargaroow diinka ilaah ku dadaal geerida ha kuu timaada adigoo taaco ilaah ku jira yay kuu imaanin adigoo macaasi alla ku jira islaan ayaa iyadoo sujuudsan dhimatay waa la toosin waayey sujuuddeedii ayay ku sugnayd waa la dhaqay ayadoo sujuudsan waa la karfanay ayadoo sujuudsan janaasaa lagu dugtay ayadoo sujuudsan qabrigaa la geliyey ayadoo sujuudsan waa la duugay ayadoo sujuudsan sujuud ayaa lagu soo bixin doonaa yowma alqiyaama in shaa allahu tacaala waayo nebigu wuxuu yidhi yabcad allah kullu axadin calaa maa maata calayh qof walbaa wixii uu ku kordhintaa lagu soo bixiyaa qiyaamaha kii asagoo gurbaan tumayo ku dhintaa saasaa lagu soo bixina kii asagoo ku dhintaa xumaan iyo fisqi asagoo ku jira saasaa lagu soo bixinaa qof walba wuxuu ku dhinto ayaa lagu soo bixiyaa xadiisku wuxuu yidhi qof walbaa wuxuu ku barbaara ayuu ku duqoobaa qof walbaa wuxuu ku duqoobuu ku dhintaa qof walbaa wuxuu ku dhintaa lagu soo bixiyaa qiyaamaha yoonkeeda sidaa darteed qofka muslimka ahow ku dadaal khaatimadaada inuu ilaahay wanaajiyo wanaagga iyo diinka ku soco ilaahay ayaa qiimo fara badan ku siinaayo war adduunka maanta ma harin ilaa subaabaka subaabat alinaa reereeb oo weelka reereebkiisa oo kale oo qofka cunaaya uu rabo inuu isku keekeensado ee hal mar uu afka gashto cali bni abi taalib wuxuu yidhi adduuni aakhiraba ilmo ayay leeyihiin ee fakunuu abnaa'a alaakhira walaa takunuu abnaa'a addunyaa war ilmihii noqda oo ha noqonina ilmihii adduunka dhammaanteen maanta adduunkii ayaan raacnay geeridii waa hilmaannay ilaahay diinkiisii waa hilmaannay subxaanahu wa tacaala ajasheennana meel loo soo joogaa ma jiro maanta qof baa dhintay beri qof kale hadduu dhinto maalinta kale adaa dhimanaayo yaqiin buu ilaahay ku magacaabay subxaanahu wa tacaala inay imaanaysaa yaqiin ah qof kastaa inay soo maraysaa yaqiin ah allaan ka baryaynaa inuu sakaraadka noo khafiifiyo ilaahay ayaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuuna garansiiyo na xasuusiyo inaan adduunkan ka tegayno wallaahi maanta kulligeen adduunkii ayaan raacnay adduunkii waa nagu cayaaray ilaahay nebigiisa sala allahu calayhi wasalam wuxuu qof allaala qofkii hamigiisa ugu weyn adduunka uu noqdo ilaahay fakhri ayuu labada indhood inta u dhaxaysa looga dhigaa qabr ee qalbigiisa lagu dhigaa ma hela adduunka ilaa wixii ilaah uu ugu talagala maahane subxaanahu wa tacaala qofkii hamigiisa ugu weyn aakhira uu noqdo ilaahay wanaag ayuu siinaa adduunkana asagoo raadinayo u imaanaa buu dhahay nebiga salawaatuullaahi wasalaamun calayh laakiin annaga maanta adduunkii waanu orodnay